waa mahadsan tahay goordhow oo doornimadan ayaa ciidamada nabad sugidda qaranka qeybtooda ka howlgala deegaanada galmudug waxa ay sheegeen inay gacanta ay kusoo dhigeen hub loo wada ee maamulka ahlusunna islamarkaasina ay kasoo qabteen deegaanka dhuumoodle oo ka mida deegaanada hoos yimaada magaalada cadaado ee gobolka galgaduud faahfaahin aada u sii badan ma aysan bixin saraakiisha ciidamada nabad sugidda ee sheegay in howlgalkaas ay kusoo qabteen hubka loo wada ee maamulka ahlusunna waxay sheegeen in hubkaasi khaasatan uu kusii jeeday deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud halkaasina maamulka ahlusunna ay ku wadeen in ciidamadooda ay ugu qaybiyaan ma aysan sheegin hubka noocyadiisa noocyada ugu kala baxo laakiin waxay sheegeen inuu u badan yahay rasaas aysan sidoo kaleeta aysan caddayn halka laga keenay waxay sheegeen inay faahfaahin dheeraada ay bixi doonaan islamarkaana ay saxaafadda usoo bandhigi doonaan laakiin si hordhac ay usii sheegeen hubkaas ay gacanta ay ku dhigeen waxaana tilmaamay in hal ruux oo hubkaas ay wada sidoo kaleeta ay ku qabteen howlgalka ay ka sameeyeen deegaanka dhuumoodle ee gobolka galgaduud waay ciidamadu ma sheegeen halka hubka laga keenay marka laga tago meesha loo waday
faahfaahin kamaysan bixin goobta laga keenay in laga keenay deegaano ka tirsan galmudug in deegaano ka baxsan laga keenay ma aysan sheegeen madax ka weydiina halka hubka laga keenay waxay sheegeen in baaritiin ay ku sameynayaan ayna dib kasoo sheegi doonaan goobta laga keenay laakiinse keliya waxay xaqiijiyeen in hubkaas uu kusii jeeday deegaanada ay gacanta ku hayaan maamulka ahlusunna gaar ahaan deegaanka xeraale hubkan ay iska leeyihiin culimadinka ahlusunna sida ay ku sheegeen dib ayaa laga ogaan doonaa sida ay wax u jiraan iyo halka laga keenay sida ay saraakiishu sheegeen